America.
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo iyo dunida ee v o a washington waa habeenimo sabti ah bisha oktoobar waa kow sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaali com idaacadda caawayo dunidana waxaa idinla socotiinayaa anigoo ah sahre ciidla nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada gobolka hiiraan iyo warar sheegaya in ciidamada dowladdu ay goobaha qaar ka baxeen
meesha markay furin dagaal tahay muqukuri waa meelan hadda qabsanay oo furin dagaal ah waxaa jira taagsiga ay ciidanku isticmaalaan oo laga yaabo meel inay ka guuraan meel kalena ay uga guuraan laga yaabo taasi ma aha marka in ay tahay in dib loo soo noqday oo cadowgii al-shabaab ay qabsadeen meel ama nimanka argagixisada ay qabsadeen meel ma aha waxaa kale oo aad maqli doontaan allaha u naxariistee taliyihii guud ee qaybta booliiska gobolka banaadir farxaan qaroole ee shalay toolo geeriyooday oo maanta lagu aasay magaalada muqdisho iyo madax badan oo ka hadlay mas-uuliyiinta ka hadashay aaskiisuna waxa ay sheegeen shaqadiisii iyo shakhsiyaddiisii
waa xaq laakiin waxaa kale sharaf badan meesha lagu dhintaa kale sharaf badan wuxuu dhintay farxaan iyo raggii la dhintayba ay ku shahiideen ayagoo cadowga baacsanaya ayagoo dalkooda iyo diintooda difaacaya ayagoo sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed u taagan
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijyadii aad caawa oo kale nooga barateen barnaamijka cawayska washington martida mikrofoonka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida aan idiin akhriyo hay-adda maamusha hawada iyo duulimaadyada diyaaradaha ee dalkan maraykanka ayaa kor u qaaday heerka aaminaadda iyo weliba kalsoonida diyaaradaha laga leeyay dalka maleysiya oo saddexdii sannadooda ugu dambeeyey hoosu dhac weyne ku yimi kadib markii diyaaradaha dalkaasi maleysiya kor loo qaaday tayadooda iyo dhinaca aaminaadda iyo kalsoonida diyaaradaha dalka maleysiya ayaa kor u qaaday safarada ka imanaya dalkooda ee islamarkaana soo gaadhaya magaalooyinka kala duwan ee dalkan maraykanka kadib markii muddo saddex sannadood oo arrintaasi gaabis ku jiray madaxa diyaaradaha shirkadda loo yaqaano maleysiya eir xabiibullah sardaani ayaa sheegay in diyaaradda maleysiya ay diyaarinayaan qorshayaashii wada shaqayneed ee diyaaradooda kala dhexeeyey diyaaradaha maraykanka sida american airlines iyo kuwa kale ee la midka a dalka burkina fasona wararka ka imanaya waxay sheegayeen in taliyihii ciidamada dalkaasi burkina faso ibraahim taroore uu xalayto ku dhawaaqay in ciidamada militariga dalkaasi ay la wareegeen talada dalka burkina faso madaxweyne paul henry damiba oo isaga laftiisu afgembi ku qabsaday talada dalkaasi sideed bilood ka hor ayaa la sheegay in isagana xalayto xukunka laga farmaroojiyey fiidnimadii madaxda milatariga dalkaasi ayaa sheegay in xuduudaha dalkaasi ay xidhan yihiin sidoo kalena ay dalka bandoog ku soo rogeen inta u dhaxaysa saacadaha sagaalka fiidnimo ilaa iyo shanta subaxnimo madaxweyne paul damiba ayaa dhowaan uun ka laabtay magaalada new york ee dalkan maraykanka oo uu kaga qayb galay shirkii golaha guud ee qaramada midoobay kaasi oo uu ku matelayay dalkiisa waa markii labaad ee muddo sanad gudihii ah dalkaasi burkina faso uu ka dhacay milatari amaba afgembi milatari oo xukunka lagula kala wareego tirada dadka ku dhimanaya mudaharaadyada ka socda dalkaasi iiraan ayaa kor u kacday iyada oo la sheegay in ugu yaraan labaatan qof ay ku dhinteen bariga dalkaasi waana dhimashadii ugu badnay tan iyo markii mudaharaadyadu ay dalkaasi ka bilowdeen muddo laba toddobaad ka hor iska horimaaadyadan cusub ayaa la sheegay in shalayto jimcihii mas-uuliyiinta amaba muslimiinta sunniga ah ee dalkaasi oo ka soo dareeray masaajidka loo yaqaano maki grand mask ay isku dhaceen ciidamada ammaanka xabiibullah sarbazi oo ah xogayaha guud ee xisbiga lagu magacaabo balochistan national party solidarity ayaa isaga oo ku sugan magaalada dubai ee dalka isutaga imaaraadka carabta v o eda qeybta bershiya la hadasho u sheegay in dadkii gadoodsanaa ee masaajidkaasi ka soo dareeray ay dhagxaan ku tuureen saldhig boolisku leeyahay oo ka agdhowaa taasina ay keentay in ciidamada ammaanku ay dadkaasi rasaas u adeegsadaan xadgudubyada bini-aadaminimo ayaa la sheegayaa inay kor u kaceen dalka iiraan tan iyo markii laba toddobaad ka hor rabshadaha noocan iyo ay dib u soo cusboonaadeen warkii duniduna dhegeystayaal waa naga intaa fiidnimo wanaagsan ayaanu idin leenahay dadka hawada nagala socdo meel kasta oo aad ku sugan tihiin aynu gudagalno wararka iyo barnaamijyada aanu idinku hayno idaacaddan caawa iyo dunida wararka ka imanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka deegaankaasi ay dib uga baxeen deegaana ay dhowaanta ka qabsadeen ururka al-shabaab mana cadda sababta laakiin qaar ka mida mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sheegay inay xeelo dagaal oo dibugurasho ay tahay maxamed colaad xasan oo ka tirsan v o a ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdifataax xasan afrax oo ku sugan magaalada maxaas
ilaa iyo saddex waddo ayaa lagu socday wadda jiinka webiga marta oo la yaqaano marta booco iyo maaratay daay iyo dhulkaas oo dhan marto ilaa jicigow ilaa buuliburde hoos waa lagu socday waxaa kaloo lagu socday jidka laamiga ah ee dheer ee isku xira gobolada dhexe ee soomaaliya waqooyi iyo maarata bari iyo koonfur isku xira ee dhex mara gobolka hiiraan waxaa kaloo lagu socday jidka ka sarreeya ee maarata dhulka buurleyda ka sarreeya dullada loo yaqaano maarata ilaa boqokuri saddexdaas jid ayaa lagu socdaa inta aan aniga goobjooga u ahay waxaan dhankaa boqokuri ayaan jiraa meesha markay furin dagaal tahay boqokuri waa meelan hadda qabsanay oo furin dagaal ah waxaa jira taagsiga ay ciidanku isticmaalaan oo laga yaabo meel inay ka guuraan meel kalena ay u guuraan laga yaabo taasi ma aha marka in ay tahay in dib loo soo noqday oo cadowgii al-shabaab ay qabsadeen meel ama nimanka argagixisadaba ay qabsadeen meel ma aha ciidanka tayadii ugu fiicneed ayuu joogaa niyaddii ugu fiicneed ayuu haayaa dad qaaliya ayaa ku dhintay meeshaasi oo kamid yaha nabadoonkii guud aad og tahay dagaalkii ugu dambeeya hadda dhacay gobolkan hiiraan iyo giiga soomaalida si fiican looga yaqaano macnaheedu waxay tahay odayaashii dhaqanka ee ayagoo maratay ishaag wax dila aan la aqoonin oo nimankaasi ay maaratay si arxandaraya u laynayeen inay furunta hore maanta ku dhintaan qiimo weyn ayuu noo sameeyey taalowna noo yahay dhiiggiisa baxayna wuxuu noqonayaa dhiig ummadda soomaaliyeed udaasi darteed waxaa jiri karta in bar si istraatiijiya looga wareego bar kalena loo wareego cadowga si loo bacsado waa jirtaa barbagando oo cadowga soo dhex marsanaya dad badan iyo maaratay sheeg waxaan micno lahayn oo ka shaqaynayo laakiin waxaan kuu caddaynayaa goobo oo oo maaratay sidaa looga baxay ama laga sikaday ama dhinac laga degay waa jiraan laakiin dib ubax weyn oo laga baxay cadowgii dib ugu soo laabteen ma jirto cabdifataax sidaad hadalkaa ku dhufataba waxaa jira eedeymo badan oo soo baxaya oo sheegaya in marka dagaalku bilowday dad badan oo siyaasiyiina oo aad ku jirto ay fursad ka dhex arkeen oo ay doonayaan inay ka soo dhex muuqdaan ciidamada maleeshiyaadka ah ee dowladda ka garab dagaalamaya si maqaamkooda siyaasadeed ay u kordhiyaan guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte oo isna ka hadlayay maxaasna wuxuu sheegay in ay jiraan dad xagla daacinaya hawsha ciidamada dowladda iyo dadka deegaanku ay kula dagaalamayaan al-shabaab eedaha soo baxaya maxaad ka og tahay walaal horta waxaa jirta aniga cabdifataax xasan afrax guddoomiyihii hore gobolka hiiraan siyaasi kasoo jeeda oo soomaalida gobolkaas kasoo jeedana ah waxaan umalaynayaa labada kun iyo si rasmiya laygu arkay goobaha oo cadowga lagu dagaalamaya labada kun iyo sagaalkii markii aan feerfeer kasoo bilaabay waxaan meeshaas keenay naftaydii iyo maalkaygii iyo waktigeydii saddexdaas ayaan keenay ilaa haddana waa aan ku jiray cabdifataax ninka layihahdo soomaalida waa taqaanaa reer hiiraanna waa yaqaanin waa cabdifataaxi isma bedelin eedeymaha la sheegana wax aniga igu saabsan hadday yihiin aniga weligey waa eed waa maqli jiray laysaaro qofkuna soomaali qof waxhaaya ayaa la eedayaa nin waxhaaya ayaa la eedayaa anigu waxaan haayaa waxaan haayaa waxay tahay naftayda iyo maalkayga iyo waktigayga inaan u huro maaragtay ummadda soomaaliyeed si ay beri maalmaha ka mid a aan u arko ayagoo ku nool xor waxyaabaha barbagandada raqiisyada marka weligood bay soco jireen marka waxaa kaleetoo jirta sidaad xustay guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayf cusmaan halganka ayuu dadka calaamadaha u yahay kamid yahay oo ugu qiimaha badan oo ku jira uu kamid yahay walaalkay cali jayta ii sheeg waana isla joognaa wax khilaafahoon arkay iyo wax dhibaataha ummadda soomaaliyed ka dhex taaganna ma jiraan midna waaba ku raacsan dad inay haragaardaamiyaan dadaalkaasi rabaaho al-shabaabka si duban ula shaqeeya way jiraan wayna jiri karaan waana cadowga waxyaabaha uu rabo inaan midaysnaano oo anaga aan mid ahaana ayaana loo gudbi kara arrintaas midnimadu waa guusheen waxaanan aaminsanahay inaan midaysannahay ka midaysannahay hadafka guud ka midaysannahay midka gaarka ah arrinta kaleetoo xusto ah in laga soo muuqdo oo macnaha soomaalida mataqaana igu sawir oo beriya dambe ka bilaabatay taasi anu werigey kuma jirin taarikhdiisana waa la yaqaanaa waxaa la rabaa mas-uuliyiin badan way yimaadeen xilna way ku raadsadaan waa la ogaya brobaganda siyaasadeed waa lagu samaysaa laakiin waa kala muuqanaysaa waana kala baxaysaa midda brobagandada siyaasadeed iyo midda dhabta ah cabdi fataax dagaalka lagula jira al-shabaab muddo badan bay dhulkaas ku sugnaayeen inkastoo aan ognahay in meelo teelteela iyo tiro yar ay ku joogeen tuulooyinka badankood haddana waxaa lagu xisaabinaya dhul al-shabaab ay ka talinayeen si degdeg ayaa looga faramaroojiyey oo meelo badan aad uga qabsateen ilaa aad ku dhawaateen inaad ku dhawaaqdaan in gobolka o dhan laga xoreeyey marka cabsi ma ka qabtaan in al-shabaab awood leh oo xoog leh ay kusoo noqdaan meelaha laga xoreeyey adigoo eegaya istraatiijiyadda iyo khibradda aad u leedahay deegaanka iyo maleeshiyaadka ku sugan ee al-shabaab aniga muddo aan saddex iyo toban sano maadaama aan ku jirayy in ka badan nimankaas la dagaalankooda aad ayaan u aqaanaa sida ay maanta yihiin iyo sida deegaanku yahay way kala duwan tahay awood al-shabaab oo wadankan kusoo noqonaysa ama argixisadaas oo wadankan kusoo noqonaysa anaa ku xaqiijinaya ma jirayso taas taasi ma jirayso haba ku riyoontaas awoodda meeshaan taallo oo nimankaasi baacsanaysa oo muddada labada bilooda iyo ka dheeriga ah si toos hadda u baacsanaysaa awooddii inay sii kororto moogiye ma yaraanin meeshiidii ayayna taagan tahay mana umalaynaya inay soo noqonayan nimankaasi dabcan hiiraan keliya ayaa al-shabaab hadda dagaalka xooggiisu ka socdaa oo lagaga soo horjeedaa haddiiba ay dhacdo inaad hiiraan ka xoreysaan oo weli gobolladii kale idinku xeernaa ay joogaan khatar intee leeg ayay idinku haysaa reebta iyo gobolkan hiiraan xuduudkeeda inta ugu dhexaysay nimankaasi ay marin u noqotay iyo meelay maaragtay dugaal ka dhigtaan labada degmoon kuu sheego ceelbuur iyo degmada kaleete aadan yabaal ee labada gobol ee shabeellada dhexe iyo ka tirsan galgaduud waxa waaye waa muhiim labadaasi magaalo in la qabto waana niman isticmaali yaqaano taasiga qabiilka iyo dadka inay isku dhuftaan qayb ka mida dagaalkooda dowladda soomaaliya marka waxna u codsanaya waxa waa labadaasi degmo inay tagaan inaan ka fogaano wax kasta oo nimankaas noogu usii yeeli kara
kaasi wuxuu ahaa cabdifataax xasan afrax guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan oo isagoo ku sugan magaalada maxaas u warramayay wariyaha v o a maxamed colaad xasan oo washington jooga aynu hore uga sii soconno ee wararka naga soo gaadhay ee magaalada muqdisho ayaa sheegaya in taliyihii guud ee qeybta booliska ee gobolka banaadir allaha u naxariista ee genaraal farxaan maxamed qaroole oo shalayta ku geeriyooday qarax lagula beegsaday meel u dhexaysa deegaamada balcad iyo weliba deegaanka basra in maanta lagu aasay magaalada muqdisho salaad jinaasad ah oo loogu tukaday madaxtooyada soomaaliya waxaa ka qayb galay madax sare oo dalka xilal kala duwan ka haya oo ay ka mid yihiin xildhibaano iyo wasiiro warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle salaada janaasada ayaa lagula dukada xarunta madaxtooyada ee finla soomaaliya jenaraalkii hogaanku ahaa ammaanka gobolka banaadir farxaan maxamuud aadan qarool oo maantii shalay ku geeriyooda furun dagaal agagaarka degmada balcada gobolka shabeellada dhexe taliyii qaybta guud ee booliska gobolka banaadir ayaa ahaa sargaal inta badan kasoo muuqan jira furumaha dagaalka waxaa kaloo farxaan uu ahaa sargaal inta badan marka al-shabaab ay gudaha u galaan hoteelada muqdisho hormuud ka ahaa dagaalka lala galo waxaana ugu dambeeyey weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka khayaad magaalada muqdisho madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa salaada janaasada kula dukada maanta filla soomaaliya iyadoo janaasada ay ka qayb galeen inta badan madaxda dowladda sida ra-iisul wasaare xamse cabdi barre gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale xildhibaanada labada gole iyo inta badan golaha wasiirada waxaana dhammaan hoosta ka xariiqeen jenaraal farxaan qarool inuu ku geeriyooda xilli uu ku jiray gudashada waajib kalanu saarna farxaan ayaa maanta lagu aasa gudaha magaalada muqdisho waxaana aaskiisa jooga wasiiro ka tirsan xukuumadda xildhibaano iyo saraakiil ciidan oo badi ahaa saaxiibadii la soo shaqeeyey taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jenaraal xijaar ayaa hoosta ka xariiqay in xarunta tababarka ee ciidanka haramad loogu magac daray xarunta jenaraal farxaan
waxaan rabaa inaan la hadlo ciidanka booliiska soomaaliyeed inaan la hadlo waxaan rabaa qof kasta oo booliiska soomaaliyeeda darajo kasta iyo fadhi kastuu ka tirsan yahay inuu noqdo farxaan oo kale waxaan ugu magac daray xeradan aan maanta joogno oo ah xarunta ciidanka haram cad laga bilaabo maanta waxaa loo bixinayaa ama loo bixiyey amaaan ku dhawaaqayaa xarunta xarunta haram cad ee jenaraal farxaan magacaasay qaadan doontaan magacaasaana ugu imaan doontaan si magaciisu uu u noolaado isaga iyo intii la halmaasha doraad ay ugu dambayso aan halka wada joognay wuxuu tusayey ciidanka dhintay uu u sameeyey kaarta uu sameeyey uu yidhi hebel hebel hebel hebel hebel hebel magaciisii isaga iyo askarigii la socdayba gabadha xogeynta hadda waxay ugu lahayd waxay ku noqonayaan tira intay ii sheegteen labadoodii aan ku darayaa bay tilmaameen wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka axmed macalin fiqi oo mar soo noqday agaasimaha hay-adda nabad sugidda lana soo shaqeeya farxaan ayaa sheegay in geerida jananka geeriyooday aysan meesha ka saari doonin dagaalka ka dhanka al-shabaab geeridu waa xaq laakiin waxaa kale sharaf badan meesha lagu dhintaa kale sharaf badan wuxuu dhintay farxaan iyo raggii la dhintayba ay ku shahiideen ayagoo cadowga baacsanaya ayagoo dalkooda iyo diintooda difaacaya ayagoo sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed u taagan waxaan rabaa fadhiintayda ku xigtaa waxay tahay kooxaha khawaarijtu dee waxay caadaysteen inay ummadda soomaaliyeed laayaan aysan qofna u turin ilmaha yarkaa hooyada aabbaha shiikha odayga waxaana socda dagaal looga sifaynaya dalka arrinta farxaan taliyaha farxaan dhimashadiisa ma hakin doonto halgankii lagu xoraynayey kooxaha khawaarijta dalka loogu xoraynayay bal iska daaya waxay sii dhiirigelinaysaa carada ummadda soomaaliyeed u qabta kooxahaas waayo daday jecel yihiin taliyaalay jecel yihiin iyo wiilal la jecel yahay ayay faragashadeen oo dileen iyo odayaasha hiiraan ku dhintay oo oday cilmi guura uu ka mid yahay dhammaantood ehelada iyo kulliya oo u tacsiyeenayna waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala dhiigga taliya farxaan iyo ciidanka kale ee qalabka sida iyo shacabka soomaaliyeed ee daadanaya inuu noqon doono kii dalka lagu sifayn lahaa waana yahay waana loo guntaday farriintii madaxweynuhuna maanta way ahayd sidaas waxaan leennahay ummadda soomaaliyeed ha u soo wada jeestaan xildhibaan yaasiin cabdulaahi maxamuud yaasiin fari oo ka tirsan golaha shacabka lana soo shaqeeya jananka maanta geerida farxaan qaroole ayaa hoose ka xariiqay inuu ahaa sargaal dhallinyaro ah oo ahaa geesi si weyn kaga soo dhex muuqda ciidanka muddadii uu ku jiray wuxuuna sheegay inuusan meesha ka saari doonin dagaalka al-shabaab hadda lagula jiro qof weliba wuu dhimanaa dadka soomaaliyeed guud ahaan dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay cadowgan islaamka cadowga soomaaliyeed meelaha looga soo wada jeesto ilaahayna ha u naxariisto janaraal farxaan annaguna waxaan rajaynaynaa inay tan ay noqon doonto tii ay ku soo afjarmi lahaayeen kooxaha argixisada ah oo la dhihi lahaa maalintii la dilay janaraal farxaan oo dhintay ayaa cadow u dambaysay waayo riyadiisii iyo rajadiisii aan nagala raba in annaga ka dhabayno oo ka rumayno ilaahay ha u naxariisto samri iimaan allah naga oo siiyo taliyihii qaybta guuda booliska gobolka banaadir jenaraal farxaan qarool ayaa lagu aasa muqdisho ugu dambayn maanta waxaana halkan lagu aasoo loogu magac daray xarunta jenaraal farxaan ay ahayd halkii xarunta u aheeda ciidamada sida gaarka u tababaran haramcad oo si weyn isagu u hogaaminayay cabdulqaadir okey v o a muqdisho
halkaasi ayaad nagala socotaan waa v o a washington haatana jubbaland maamulka jubbaland ee degmada gariley ee gobolka gado ayaa war ka soo saaray weerar ay al-shabaab halkaasi ku qaadeen oo la sheegay inay ku dileen ugu yaraan koob iyo toban qof oo shacaba iyo dad ceelbiyood halkaasi ka qodayey maamulka ayaa ugu baaqay dadweynaha gobolkaasi ku dhaqan inay u diyaargaroobaan weerar ka dhana ururka al-shabaab dhinaca kalena magaalada kismaayo waxaa ka bilowday dhaqdhaqaaqyo ciidan oo la sheegay inay wadaan mas-uuliyiinta maamul goboleedka jubbaland kuwaasi oo ay sheegeen in uu yahay duulaan ka dhan ah ururka al-shabaab sida uu ku soo waramayo wariyaha v o a aadan maxamed salaad mas-uuliyiintan ka tirsan maamulka deegaanka gariley ee gobolka gado ayaa war ka soo saaray dhacdadii maalin ka hor ka dhacday deegaankaasi iyadoona halkaasi ay kooxda al-shabaab ku gubeen gaadiidkii iyo sidoo kale qalabkii lagu qodayay ceelbiyood la doonayay in halkaasi laga hirgeliyo iyadoo sidoo kale halka ay ku dhinteen kow iyo toban qof oo ay al-shabaab halkaa ku dileen sida uu sheegay gudoomiyaha deegaanka gariley ee gobolka gado maamulka deegaanadaasi ayaa ugu baaqay guud ahaan shacabka gobolka gado in ay ka qayb qaataan gurmadka iyo la dagaalanka al-shabaab sida uu sheegay islamar ahaantaana ay badbaadiyaan dadka deegaanadaasi si dadka deegaanadaasi oo biyola-aan baahsan waayadii u dambeysay ee haysay islamar ahaantaana abaaro xoogan ay deegaanadaas si weyn u saameeyeen waxaana uu sheegay in ay khasaare xoogan soo gaarsiiyeen al-shabaab dadka deegaanadaasi meesha aan joogno waa deegaankii gariley ceelkii bulshada loo qodahayey waad arkaysaan oo baabuurkaas waa baabuurkii looriga ahaa oo alaabta u waday waad arkaysaanoo midkaa kale waa midkii ceelka qodahayey meeshaan waxaa lagu baaba'shay waa shacabkii gariley meeshaan waxaa ku dhintay kow iyo toban ruux ooy laba naaga yihiin waxay u dhinteenna waa dhacdo un ah ku saabsan seed biyo u heli kartaan inaad iska baaba'daan oo aadan biyo helin oo shacabkaas aynan biyo helin ujeedka waa midkaas isaga ah waxaan dhibaatada intaan la eg waxaa shacabka gariley ku sameeyey manaxayaashii al-shabaab haddee baaq waxaan u dirayaa odayaasha dhaqanka dadka shacabka ah dhammaantood ninba maalin bay cunayaanoo sidaanay u cunayaan waa inaad qaadataan qoryihiinna waa inaad hubkiinna qaadataan noocyadiisa kala duwan waa inaad oola soo baxdaan cadowga asaga ah ood iska dhicisaan weeye ood ka mid noqotaan dadka la diriraya sidii hiiraan iyo gobollada dhexoo kale aad iska dhicisaan cadowga asaga ah waad arkaysaan indhihiinna tamta weeyo waad arkaysaan cadowgii waxa uu samaynayo waad arkaysaan haweenka maxaa loo dilay gabadhii ka sii horraysay iyo walaalkeeda gurigooda joogay maxaa loo dilay midba maalin bay la baxayaan dhanka kale magaalada kismaayo waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo ciidan oo lagu doonayo in lagu bilaabo howlgal ka dhanna al-shabaab iyadoona mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ay bilaabeen diyaarinta ciidamada iyo diyaargarow loogu jiro sidii loo qaadi lahaa howlgallo midaysan maanta waxaa xeryaha ciidamada ee daraawiishta ay ka degan yihiin duleedyada magaalada kismaayo booqday saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda kuwaas oo ciidamada ugu baaqay in ay u diyaargaroobaan la dagaalanka al-shabaab sida ay sheegeen jenaraal ismaaciil saxardiid kaysane oo ka mid a saraakiisha ciidanka jubbaland oo goobta ka hadlay ayaa fariin u diray guud ahaan dadka shacabka ah ee soomaaliyeed isagoona la hadlay ciidamada uguna baaqay inay u diyaargaroobaan la dagaalanka al-shabaab waxaan u soconno waxaa weye inaan ogaano ciidankanaga diyaarsan waad ogtihiin dalka soomaaliya dhammaantiis waxaa ka socdo maanta cadowga ummadda soomaaliyeed ee shabaabka shacabka ahaa yaa waxay go'aansadeen inay iska dulqaadaan waad la socotaan annagana hadda waxaa ka dambeeya dhufayska aad ku jirteen muddada dheer siddeedda sano ku dhow kuma sii jiri doontaan insha allah waa kacaynaa dhufayska waa ka baxaynaa goobaha ay joogaan iyo meelahay naga soo aadayeen baan aadaynaa soo diyaar uma tihiin arrintaasaan maanta hawshan aan wadno ee diyaarinta ciidanka ah ee la socodka xaaladda ciidanka ah ee ogaanshaha xaaladda awooddeenna ciidan arrintaas weeyaan waxaan u diyaar garoobaynaa sidaanan mar dambe u fadhin waxaan haysanaa dowladda soomaaliyeed iyo dowladda maamulka oo isku xiran oo si gacmo wada jiray wax ku gooyaan oo maanta aanan is haysanin oo is saboodgaraynaya oo baahida aad qabteen soo xaqabtirayso insha allah jenaraal maxamed sheekh cabdi xujaale taliyaha ciidanka booliska jubbaland oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa isna waxa uu sheegay howlaha dhaqaaqay aad arkaysaane dabaysha ee meel walba ka dhaqaaqay ee sifaynta cadowga ah ayaa la gelayaa waxaad sugayseen ood maanta aga farax badan tihiin ma jiro in la idin yidhaahdo berri jamaamaa la tegaya ama xagar baa la tegaya ama waxaa la qabanayaa jirib waxaad kaga farax badan tihiin inayna jirin waan oga waa waxaad sugayseen wixii la sugaaba mar bay dhacaan ilaahay baa ku mahadsan waa xaqiijin waxa taagan dhaqaaqi laha siday u dhaqaaqi laha xaqiijinteeda wey maamulka jubbaland ayaa kol hore ku dhawaaqay dhaqdhaqaaq ciidan oo la doonayo sidii loo xoran lahaa deegaanada ka maqan gacanta maamulka inkastoo ilaa iyo hadda maamulka jubbaland aanu qaadin tallaabooyin ka dhana al-shabaab marka loo eego dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka soconaya magaalada kismaayo iyo nawaaxigeeda haddana ma jiraan weerar ay qaadeen ciidamada maamulka aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a aadan kismaayo halkaas nagala socotaan waa v o a washington haatana kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa soo diyaariyey jacfer kuukaay
kulanti wanaagsan khayrta hawada nagala socotay meel walbo aad dunida ka joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka martida ama karafoonka ee idaacadda v o a barnaamijka waxaa toddobaadkan iigu martiya wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf sheekh alcadaala wasiirka isagoo ku sugan jiidda hore ee aagga uu dagaalku ku dhex marayo ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isku dhinaca iyo maleeshiyada xarakada al-shabaab oo dhinaca kale ah ayaan kala sheekaystay gulufkan ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda gobolada dhexe ee dalka wasiir marka hore ku soo dhowow barnaamijka martida makarafoonka ee idaacadda v o a marka xiga hadda xaalka halkee buu marayaa bismillahi raxmaan raxiim jacfar waa mahadsantaha adiga dhegeystayaasha v o a runtii meel fiican ayuu marayaa waa ogtahay hadda dagaalkaasi maaragtay guluf weyn oo dalka meelo badan ka socda waaye qeybahan hadda aniga aan joogo si fiican ayaa maaragtay runtii oo xooganaha howlgalku uga socdaa dhul badan ayaa nimankaas khawaarijta ah laga saaray oo laga xoreeyey oo ciidamada qaranka iyo ciidamada maaragtay deegaanka dadka mujaahidiinta ahe dhulkooda ay kusoo weerareen ay ka xoreeyeen waana maaragtay bilow weli howlgalku dhul tiro badan oo wahna waa looga saaray marka insha allahu tacaala waxaan rajeyneynaa inuu sii socdo haddii ilaah yidhaah waaya dhowaanahan intii uu socday gulufkaas deegaanada lagala wareegay al-shabaab imise ayay gaarayaan
ilaa iyo shan iyo toban deegaan ayay gaarayaan galmudug dhulka lagala wareegay shan iyo toban deegaan ayuu kor u dhaafayaa ilaa hadda waayahay hadda maxaa idiin qorshaysan marka hadda waxaa noo qorshaysan inaan howlgalka sii wadno inaan sii laba jibaarno insha allahu tacaala in maaragtay howlgalkan uu socdo ilaa nimankaas khawaarijta ah laga saaraya meel kasta oo ka mida dalka marka wax kaloo noo qorshaysan ma lahayd nimankaas aan dalka ka sifayno ayaa noo qorshaysan haddii ilaah yidhaahdo waana rajayneynaa inaysan wakti tiro badan nagu qaadan insha allah
deegaanada hadda ay kaga sugan yihiin galmudug ee aad damacsan tihiin sida aad sheegtayba in aad ka sifaysaan maalmaha iyo toddobaadyada soo socda tiradoodu intee bay la eg tahay wallahi waa dhul aada u ballaaran waa og tahay gobolka mudug waa gobol aada u weyn sidoo kaleeto gobolka galgaduud waa maaragtay gobol aan isaguna yarayn dhul badan oo u badan dhulka maaragtay xeebta saaran iyo maaragtay dhulka xaradheele iyo ceelbuur iyo jihadaas ku aadan ayay nimankaasi wakti badan joogeen oo runtii dadkii halkaa joogay shan iyo toban sannadood ka badan ay kor saarayeen oo xoolahoodii qaateen oo ilmahoodii qaateen marka meelahaas waayo meelaha ay galmudug ku joogaan insha allahu tacaala waxaan rajeyneynaa in si la siman deegaanada kaleeto oo hadda deriska hirshabeel oo kaleeto ay ku jirto in howlgalladu ay u socdaan oo laga saaro dhulkaas oo dhan galmudug marka laga hadlayo ee bartamaha soomaaliya waa meesha keliya sida aan filayo oo al-shabaab degmooyin ay gacanta ku hayaan sida ceelbuur iyo xarardheere oo kale kuwa qorshe xilligan dhow ah oo aad ka leedihiin ma jiraan runtii horta dee waa og tahay dadka soomaaliyeed qabaa'il kasta isaga ayaa go-aan ku gaaray deegaanka uu degan yahay inuu nimankaas khawaarijta kula dagaalamo oo uu ka saaro oo uu ka xoraysto deegaan kastana dadkii deganaa ayaa tashaday meel aan abaabul ka socon iyo meel aan maaragtay dadkii deganaa aanay u diyaarsaneen inay nimankaa la dagaalamaan ma jirto culaysyada ay dadka ku hayaan iyo degmooyinka qaarkooda gudaha ku jira iyo arrimaha la xidhiirahay waxay iska badnaadeene marka meel aan qorsha ka socon ma jirto reer ceelbuur waxaan rajeynayaa inaad media ka aragtay ood la socotay iyagoo hadlaya oo maaragtay diyaargarow ku jira oo meelaha qaarkood deegaanada hoostaga dagaalo ka dhaceen reer xaradheere sidoo kaleeto waa og tahay oo qaybo kamidihii maaragtay haddaaba dadka kasoo jeeda dagaalo wadaan kuwo kalena abaabulada muqdisho iyo meelo kale ka socda ayay ku jiraan oo maaragtay dadkii deganaa ay ka hadleen marka meel aan qorshe iyo qabanqaaba ka socon haba yaraatee ma jirto dabcan istaraatiijiyadda iyo qorshaha saraakiisha khubarada leh ayaa dejiya laakiin waxaan kuu sheegi karaa waxay tahay meel aanay maantay meel shabaab joogo oo dadkii deganaa aanay istaagin oo aanay waktigan aan kula hadlayo is-abaabul iyo diyaargarow dagaal aanay ku jirin ma jirto kaalinta dowladdu maxay tahay marka laga hadlayo dableydaas beelaha ah ee deegaanka ah ee iskood u kacay ee al-shabaab la dagaalamaya maxay tahay taageerada dowladda soomaaliya ay u fidin karto amaba ay u fidisay raggaasi dagaalamaya kaalmada dowladdu waxay ka kooban tahay dhowr qaybood qaybi waa taageero mooral oo in niyad ahaan ay dowladdu taageerto oo inay raalli ka tahay dadka shacabka ah ee naftooda iyo maalkooda iyo sharafkooda difaacanaya inay u muujiso maaragtay muxuu ahaa oo ay niyad ahaan taageerto waa midda koowaad midda labaad waa in wixii tasiilaada oo ay ka taageeri karto aa ay ka taageerto maaragtay ee ay u kaashan lahaayeen halgankaas iyo jihaadkaas ay ku jiraan inay muxuu ahaa ka taageerto saddexaadna waxa weye door hogaamineed oo maaragtay dadku hadda dad waxaa laga yaabaa shacaba oo qofba meeshiisa dhibaata ku qabata inay tahay inay u baahan yihiin inay maaragtay taageero helaan maaragtay muxuu ahaa hogaamineed iyo mid farsamo oo maaragtay ciidamada qaranku la howlgalaan oo ay caawiyaan oo wixii qorshe iyo iyo hogaamin u baahan laga kaalmeeyo inahaas waayo doorka hadda weyn oo maaragtay dawladdu ay maaragtay muxuu ahaa taageeraysaa dabcan waana door sahlaya in howlgalladu ay noqdaan kuwo isku xiran oo dadaalada ciidamada iyo kuwa dadka deegaanku ay noqdaan kuwo wada shaqaynaya
wadanka waxaa jooga ciidamo shisheeye oo atmis lagu magacaabo ee inta badan muhiimadoodu waxay ahayd in ay al-shabaab la dagaalamaan gobolada hadda dagaalada ugu xoogan ay ka socdaan waxaa ku sugan ciidamo atmis ah mana aragno kaalin muuqato oo ay dagaalkaasi ku leeyihiin waa maxay kaalinta atmis ay hadda ku leedahay dagaalada looga soo horjeeda al-shabaab ee qaybo badan oo wadanka ka mida ka socda runtii sidaad og tahay admis halkan waxay u joogtaa inay caawiso dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed shaqada ay haysa inay ku caawi inay ku caawiso waxaa jira mechanism ama farsamo muxuu ahaa hay-adaha dowladda ee arrimahan maaragtay ay quseeyaan ee wasaaradaha amniga iyo gaashaandhigga iyo wasaaradaha la xiriira ay maaragtay mas-uuliyaddu ka saaran tahay qaab ay ku wada shaqeeyaan ayaa jira admis iyo iyaga wada shaqayntaasina si wanaagsan ayay u socotaa dabcan meesha ay tegayaan iyo meesha aanay tegayn iyo nooca ay dagaalka u gelayaan waa hawl ciidan oo maaragtay iyaga u taala laakiin waxaan ku sheegayaa admis inay door ku leeyihiin dagaalkan iyaga iyo hay-adaha dowladda ay wada shaqeeyaanna inay si wanaagsan u wada shaqaynayaan iyo saaxiibada kale ee caalamiga oo dagaalkani uu yahay siyaasad ahaan runtii gudaha iyo dibadda maaragtay intaba ka dhisan hadday ahaan lahayd heerarka dowladda hadday ahaan lahayd wadamada deriska hadday ahaan lahayd wadamada waaweyn ee saaxiibka ah ee dowladda soomaaliya ka caawiya arrimaha amniga hadday ahaan lahayd admis bulshada soomaaliyeed yacni wax haba yaraatee lagu kala duwan yahay iyo meelaan laga midaysnayna ma jiraan cabsi baa jirta alcadaala waxaa tahay adigu wasiir ku-xigeenkii ee warfaafinta ee dowladda federaalk soomaaliya dadka qaar waxay muujinayaan rajo xumi ku aadan in guulaha hadda ay gaarayaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee wada socda aanay noqonaynin kuwa sii waara oo raaga waxay sheegayaan in goobaha laga qabsado al-shabaab aanay awood u lahayn ciidamada dowladda iyo kuwa deegaankuba inay sii joogaan oo ammaankeeda ay sugaan arrintaasi ma kuu muuqataa awoodsama u leeyihiin ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladdaba goobaha al-shabaab laga xoreeyo oo laga saaro in ay joogaan oo aanay al-shabaab dib dambe ugu soo laaban runtii horta waa garan karnaa meesha walaacaasi uu ka imaanayo oo salka uu ku hayaa waa wax la xiriira taariikhaha hore laakiin waxaa u baahan tahay jacfar adigii dadkana dhegeysanayaba howlgalkan iyo arrimaha laga yaabo in taariikh ahaan loo tirinayo ee ku saabsan xajinta mahaynta meelaha al-shabaab laga saaro sida horta hadda aad og tahay al-shabaab cidda maaragtay la dagaalamaysa oo dagaalkan hogaaminaysa waa dadkii tuulooyinka iyo baadiyaha xoolaha iyo beeraha ku dhaqanayay oo deganaa oo ilaahay uu ku beeray oo fackafac deganaa iyagii oo qoryaha qaatay waayo waxa al-shabaab la dagaalamaya oo koowaad ciidankii dowladduna waa ku taakuleynaya oo waa ku saacidaya marka wax cabsi ah haba yaraatee oo hadda aan ka qabno in meel iyagoo hadda maanta jooga inta dadkii deganaa kaceen ay qoryo qaateen ay iska saareen awood shabaab u saamaxaysa inay kusoo noqdaan oo ay dib u qabsadaan inaynan arrin hadda laga cabsi qaba ahayn qof kasta waa garan kartaa dabcan waa suurtagal waa soo weerari karaan mar waa xabaday karaan saacado dagaal waa ka socon karaa laakiin insha allahu tacaala joogis dambe oo al-shabaab oo ay joogaan meel dee maanta dadkii deganaa ay ay ay kula dagaalamayaan hawdkii iyo duurkii iyo baadiyihii ay ku dhuuman jireen ay dadkii kula dagaalamayaan oo qof kasta uu diyaar u yahay inuu raadkooda intuu daba kaco haddii gacantiisu ay ku filan tahana uu kusoo dilo haddii gacantiisu aanay ku fillayn uu u ciidan doonto cabsi iyo welwel jirta ma aha inay inay inay dib dambe dadka soomaaliyed ugu dhex noolaadaan insha allah ugu dambeyntii madaxweynaha soomaaliya wuxuu ku dhawaaqay oo uu ballan qaaday in sanad kadib al-shabaab soomaaliya aanay sii joogi doonin haddii ay dhacdana meelo yaryar oo ay ku sugan yihiin iyagoo la daba joogo in ay jiri doonto haddii aan si gaara farta ugu soo fiiqno gobollada dhexe mudug galgaduud iyo hiiraan muddo badan bay joogeen al-shabaab saddexdaas gobol ma kula tahay in muddadaas sanadka ah al-shabaab looga sifayn karo runtii horta sida aad sheegtay madaxweynaha ajendaha koowaad ayay u ahayd in uu qaado argagixisada khawaarista ah oo dalka dadka soomaaliya dhiftooda maarata dowladda uu hogaaminaya ay ka dulqaado wax ka yar afar bilood markii uu xafiiska joogana waa arkaysaa farqiga u dhexeeya iyo isbedelka jira iyo baaxadda howlgalka maanta dalka ka socda iyo meesha dadka soomaaliya dareenkooda uu joogo muddadaas kooban waa waxda qof kasta uu cabiri karo oo uu garan karo marka loo fiiriyo hadda wax ka yar bil laba bilood ayaa laga yaabaa inayna ka badnayn tusaale hadda muddadii howlgalka hiiraan uu maaragtay bilaabmay waana la socotaa dhulka maanta la isku furay iyo degmooyinka laga xoreeyay tiradooda inta ay leeyihiin waa garan kartaa sidoo kaleeto galguduud waa aniga kuu sheegayo shan iyo toban deegaan ka badan ayaa wax hadda ka yar shan iyo toban beri ama toban beri aan ka badnayn ayaa looga saaray oo loogu xoreeyey oo weliba aan howlgalku si kama dambaysa uuna u bilaabmin marka sida wax u socdaan waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis waktigaas hore madaxweynuhu u qabtay ka yar in dhulkan maaragtay guud ahaan soomaaliyeed argagixiso hubaysan oo meelo taagtaagan iyo mid dadka ku dhex dhuumayna isaba laga waayo goboladan iyo hadda halkan dhulkan hadda aan joogo oo hadda aan kasoo kaala soo hadlayna waxaan rajaynaynaa inay inaan sanad iyo bilo midna laga hadlin maalmo kooban looga xoroobo ilaahay idankiis aad baad u mahadsan tahay wasiir waa mahadsantaa sax
waa tahay dhegaystayaal intaa ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijkeennii martida makarafoonka ee toddobaadkan waxaan u mahad celinayaa oo marti igu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf sheekh alcadaala tan iyo intaynu mar kale barnaamijkan lamida dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa fii amaanillah
aad buu mahadsan yahay jacfar kuukaay oo nala socodsiinayay barnaamijka martida mikrofoonka halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington haatana ku soo dhowaada barnaamijkii caweyska washington waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwaca
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington toddobaadkana barnaamijkeenna caweyska qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah markii la ogaaday waxay heshay lacag gaadhaysa boqol iyo lix iyo siddeetan kun oo dollar waa haweenay muddo dheer iska biishanaysay amaba qaadanaysay lacag ay dowladdu u soo diraysay ayadeed oo dhimatay waxaa kaloon idii hayaa inu caawana ku wada caweyn doonaa gedideer muxuu caalaqay gacal og man kala raraydna geed ku kala xiray
xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaad sidoo kale maqli doontaan iyadoo caawana inala caweyn doono abwaan cabdiraxmaan xaaji heesid xaqaafiyadooda bimacnaa xa ah ta'na ah dha'na ah oo xarafkaa tiraa heestu waa dha hataa tiraa noqonaysa waa xa hataa tiraa noqonaysa waa yurugeeye cabdijbaar alkhaliiji
barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal warbaahinta dalkan maraykanka ayaa fay si weyn u qaadaa dhigaysay sheeka dadka aada uga yaabisay taasi oo ku saabsan haweenay muddo dhowr iyo toban sano ah lacag ka qaadanaysay dowladda maraykanka kadib markii ay qarisay dhimashada ayeedeed oo lacagtaasi ay dowladdu ku siinaysay haweenaydaasi sheekadan oo sidoo kale baadhitaankeedu ay qaadatay muddo ku dhow sannad iyo badh ayaa qof kastaoo maqla gaar ahaana dadkii deriska la ahaa haweenay adayse ku keentay la yaab iyo weliba afkala qaad bal haddaba aan soo dhoweeyey cabdixaafid cawil ismaaciil oo inoo haya sida ay haweenaydaasi ku fashilantay iyo weliba hanaanka ay ugu suurto gashay inay u qariso ayeedeed oo iyaduna lama filaan noqotay aad iyo aad baad umahadsantihiin cabdixakiin waagaag bal sheekadan dabcan de waynu ognaho maraykanka maalmahan ugu dambeysay aad baa loo qaadaadhigay iyo warbaahinta aad uga hadlaysay dad aniga dhegaystayaashaba aad nooga waranto bal si sheekadan u dhaha
horta cabdixakiin oo sheekadan waxaan ku bilaabaya inaan waxoogaa horta fahansiiyo guud ahaan wadamada reer galbeedka oo dabcan dalkan maraykankuna ku jiro dadku marka ay waaweynaadaan caruurta ay dhaleen iyo caruurta ay iyada u yihiin inta badan horta waxay geeyaan meelo dadka lagu hayo oo halkaasay kaga warhayaan oo toddobaadkii mar ama laba ay ugu tagaan se waxaa jirta in dadka qaarkood ay dee ayeydood iyo awoogood iyagoo ay iska korsadaan ay guryaha ku hayaan marka waxaa jirta in gabadh degan gobolka balsafinia ay haysay islaanu ayeeye ah islaantii ayeeyada ahayd ayadu ka warhaysay dhaqaalaheeda ay ka warhaysay lacagtii howlgabka ahayd ee markii islaantu berigi hore shaqayn jirtay usoo dhacaysay ay waxoo dhan ay ka warhaysay balse islaantii markii ay xijaabatay aanay cidna u sheegin oo ay intay meel adigu de geysay ay hawsheedii iska sii wadatay waan gartay marka islaanto kale da-deedu imse jir bay ahayd intay intay ku gaadhay waxa ay ahayd toddoba iyo sagaashan jir markii islaanta xaqa u yimi boqolkii waxba uga dhinaan saddex sano boqolkii waxba ugama dhinayn waa hagaag markaa sida islaantan u qarisay ee ugu suurto gashay inay muddada intaa legaa ku qariso gaarigeeda ayay ku qaaday islaanta markii dee xaqa u yimi intay go-yar ku duuduubtay xagga dambe ku ridatay boqol mayl meel u jirta guriga ay degan yihiin meel cidlaah guri cidlo ah ayay talaagad ku riday waa iska soo noqotay islaantiina de halkeedii hawsheedii de ay iska joogto lacagteeda howlgabka ahayd iyo wixii dee caadi ahay nolol maalmoodkoodii ayay dhowr iyo toban sannadood iska wadatay markaa dowladdii iyo dadkii lacagtan bixinaya waxay u arkayeen islaanta inay nooshahay oo lacagtii bay iska soo dirayaan lacagtii bay gabadheena qaadanaysa si fiican waxaana jira inta badan qaar baa boqolkiiyo iska dhaafa marka waaba dhici kartaa in dee boqol iyo toban boqol iyo dhowr iyo toban waxaa laga yaba dad badan oo soomaaliya inay isweydiiyaan oo islaantu haddii ay dhowr iyo sagaashan ku dhimatay dhowr iyo toban sannadoodna inantan iyada u tahay lacagta qaadanaysay islaamta cimri dheera dee marmar waa ugu dhacaa dadka qaar marka lagama warhelinba marka cabdixafid ma la ogyahay lacagta intaa laga qaadatay lacagta muddada intaa laga qaadatay amaba xadiga leegtay inuun ma laga hadlay ama ma la sheegay cabdixakiin oo dhowr iyo toban sannadood ayay dee gabadhani jiif oo jaqa ku jirtay oo ay dee lacagtan iska cunaysay markii la ogaaday waxay heshay lacag gaadhaysa boqol iyo lix iyo siddeetan kun oo dollar oo markaa laga bilaabo labada kun iyo kowda ilaa iyo labada kun iyo tobanka ayay intaa inta udhaxaysa islaanta ku qaadatay waa sagaal sano keliyat laakiin dee wakti badan ay islaantu tallaagada ku jirtay markaa shan iyo toban sanana de maxaad umalay in badan bay ka badnaanaysaa
cabdixafid arrinka cajiibkii waxa weeyaan shan iyo toban sanay qarinaysay lacagtan iyo adduunka qaadanaysay way waday sidee lagu ogaaday dowladdu say ku ogaatay horta cabdixakiina waxaa jirta meelo badan oo iska dadkeenna aan ka suurto gelin ayaa waddamada reer galbeedka ka suurto gasha dee islaan dee ayeeye ah oo guri lagu hayo iminka dalkii deegaanadayna haddaad aragto dee dadkiibaa soo booqanaya mid ay habareertaa soo eegaya mid ay awogu taayimanaya waa laga warhayaa laakiin xaggan waxa weyan waa dadka qaar baa haydaaranka waxaa laga yaabaa inaan ehelada islaantaasi qof keliyaba xitaa inaanu ka soo booqanba oo inay islaantu nooshahay iyo inay gabadhan weli haysa iyo xaalkeeda iyo shaqa u tallaba aanay ahayn tallaagadii iyo meeshii ay ku qarisay ayaa laba dumaray gurigiis idhahdeen iibsada dee dhowr iyo toban sannadood garanaysaa dee tallaagad meyd ku jirayoo dee aan dawooyin iyo wax la marine islaantuna waa milantay waa baaba'day waa la waayey laakiin waxay dareemaan cabdixakiinow in meeshan shaki ku jiro in jidad mayd iyo adugu xuun ay si yihiin shaki baa galay dumarkii booliiska ayay waceen booliiska meeshii waa yimaadeen waa la arkay dhowr iyo toban bilood shan iyo toban bilood ayay booliiska ku qaatay inay horta ogaadaan in waxaan meeshan qof mayda uu mar ooli jiray dee waa taqaanaa nimankana iyo dee technologiyada iyo dee iyo aqoontooda dee sida xadhigba xadhig ugu soo xidhayey ay dee tayri waxyaabaha qosalka waxaa ka mid a gaadhiga meesha maray ayaa mararka qaarkood dhulka tayrkiisa yacnihi calaamadiisa raadka ayaa lasoo helaa deetana waxa la ogaadaa taayirada shirkadda samaysay deetana waxa la ogaadaa gobolka inta gaadhiga laga iibiyey markaa nimanku siyaabo dee kala duwan oo aadabay wax u helaan adigu waxay socotaba raadka wuxuu soo galay inantii haysay islaantii haysay inanta ayeeda ahayd iyadii markaa la xidhay iminka oo la qabtay ugu dambeyn cabdixaafid haddaan ku weydiiyo iyadii ma hadashay ma sheegtay sababta waxaan ku kalifeynay ayadeed qariso lacagta intaa leego dee dabcan dee musuq maasuqa amaba qalad ay dowladda ka qaadato muddada intaa leeg
ha way sheegtay waxa ay sheegtay in ay lacagta u baahnayd in ay guri ay iibsatay ay lacagtiisa ku socotay dee adigan ka warhayo wadamada reer galbeedka mid guri baa la iibsanaya oo dhaa laba boqoloo kunahoo waxbaa iska fuulaya oo magarasa oo saddex boqoloo kun buu iska tegaya mortgage baa la yidhahdaa markaa marka inay mortgagekii iskaga bixinaysay aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay waryahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi inala wadaagayey bal inta aynaan xubinta hal abuurka u gudbin aynu markana ku wada nasanno codka fanaanka xasan aadan samatar
god wuxuu ku kala riday laba guur iskooga geerida midyiriyo shaqani muxuu gabay laba guur shawada jecel god muxuu ku kala riday laba guur iskooga geerida midiriyo
جدي الدير محو عالقك دعا الأم كلا لرينا جدك كلا حرين جدي الدير محو عالقك دعا الأم كلا لرينا جدك كلا حرين
maxasamirka gaaxda nasiibkaabiyaa dilay isnaada gaaribaay maxasamirka gaaxda nasiibkaabiyaa dilay isnaada gaaribaay
godob qaaday waayuhu annaa goni may dhigay gabaahi maygu furay godob qaaday waayuhu annaa goni may dhigay gabaahi maygu furay gerya maku ambaray somaygadeedi gorayoy gabalku dha somaygadeedi gorayoy gabalku dha
aad iyo aad ayaan dhegaystayaal uga xumahay inaan idiin dhammaystiri kari weyna heestaasi codkiisa inagu soo gaarsiinayey fanaanka xasan aadan samatar haatanna dhegaystayaal aynu hore ugu sii soconno qaybaha kale ee barnaamijkeenna cawiska washington markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee waraysigii ay magaalada hargeysa kaga qaaday waryahayaga sagal mustafa xasan nuur abwaan cabdiraxmaan xaaji oo ah sidoo kale guddoomiyaha kooxda xidigaha geeska isagoo abwaan xaaji qaybtan caawana inugula wadaagi doona qaar ka mida heesaha curiyey ee u dhaca hanaanka tidcanta loo yaqaano waxaynanu dhegaystayaal waraysiga kasii ambaqaadi doona halkii toddobaadkii hore inoo taagnaa waxaa jira qaab ka duwan heesaha qaabkii loo samayn jiray oo loo yaqaano tidcan ama heesuhu ay ku dhammaato xaraf isku mida ma jiraan heeso aad ka samaysay qaababkaasi tidcanta ha sagalay way jiraan horta hanaanka tidcanta la yidhaahdaa waa asal ahaan waa qaafiyadda carabta oo xagga dambe inay isaga wada ekaato waqti sii horreysay baa waxaan daawaday waraysi fanaanka cumar aadan sheekhay markaan idhaahdo oo ka sheekeynaya cumar macalin oo u sameeyey heestii ugu horeysay systemkana oo sadrigamaad gelin lahayd suuban mise socobaad odhan lahayd saacan heesta tiraahda oo in xagga dambena laga simi karo qaafiyadii iyadoo loo ilaalinayo xarafraaceeni markaasay igu dhalatay inaan isku dayo way jiraana heese badan oo isku qaab ku dhammaanaya heestii ugu horreysay aan ku bilaabin macahilaacba qaada xarafkeedu waa na waxay ku dhammaataana waa na ifka noolaha ku sugan nafle adiga kula siman naawilaada maan filan naruradiiyo jaaha furan naxariistaiyo jacaylka badan nasteexadiiyo wanaagga bilan adduun noloshiisa wacan nagaashaada igu filan korkaaga nalbaa sudan dayaxa nuurkiisa shidan nimcooy adigaa ka dhigan faadumay buu halkaa ka dhigay fanaanku nimcooy adigaa ka dhigan niyadiiyo maanka culan nabdiga adigaa ku qoran mudayga adigaa ku mudan naftan xaggaaga u diran mugeel cishqibaa ku furan nasiibkana rabbibaa u maqan ee jacaylka nacabkiisa badan naxligiiyo warkooda daran nacam weligaaha odhan nitaaqana hayga filan waa waxay ku dhammaanaysaa dhammaanteed na
ifka noolaha ku sugan nafle adiga kula siman nawilada maan filan filan korkaaga nalbaa sudan diyax nuurkiisa shidan faduma adiga ka dhigan adduun noloshiisa wacan nagaasho daygu filan filan
waxaa jirtaa heesta cirra qaado oo ah heesta keliya nafteyda aan u sameeyey hilashaa laydhaa so bay ku wada dhamaataasay u dhantay nafiyo hadimada ka dhowrso guushana hilinkeeda beegso tallaabada halkaad dhigayso horteeda bal aada u fiirso rajada hubaal ku doorso runtana hilinkeeda beegso haddaad hadal iga maqlayso haweenka mid aad tabayso hankaaga sharaf ku raadso
nafyahay hadimada ka dhowrso guushana shana marinkeeda haybso tallaabada halkaad dhigayso horteeda balaad fiirso tallaabada halkaad dhigayso horteeda balaad fiirso rajada hubaal ka doorso runtana ilinkeeda beegso haddaad hadaliga maqlayso haweenka midaad tabayso hankaaga sharaf ku raadso haweenka midaad tabayso hankaaga sharaf ku raadso rajada hubaal ka doorso runtana ilinkeeda beegso hadaad adaliga maqlayso haweenka midaad tabayso hankaaga sharaf ku raadso haweenka midaad tabayso hankaaga sharaf ku raadso markaad markaad hindiisa qorshayso halkaad geediga furayso si aad hirashada u dhabayso hawshaada dadaal ku fiirso hawshaada hawshaada hawshaada dadaal ku fiirso markaad markaad hindiisa qorshayso halkaad geediga furayso si aad hirashada u dhabayso hawshaada hawshaada hawshaada dadaal ku biirso hawshaada hawshaada hawshaada dadaal ku biirso
waxaa jira iflaa hargeysa larkiiyo xiisaha lalaya ya bay ku wada dhamaataa Haye.
larkiiyo xiisaha lalaya lahashamaanka lulmanaya jacaylkan laabaha lulaaya Mhm.
adoo kaladanoolada adoo kaladanooladaaya Mhm.
laydhii hawada leexaysanaya Mhm.
aniga lurkaygana libaysanaya Mhm.
suniga leelkii lalmanaya Mhm.
ilaahi bal maxaa iluraaya waxaa kamida hesdheeqaado Mhm.
san ku wada dhamaata dhigaanigan hawaysan Mhm.
dartaa caashaqa hanuunsan Mhm.
hankiiyo dookhaa ku raacsan Mhm.
Eh, waxaa ka mid ah heesta tabasho Mhm.
cabdihani iyo asmaloof Mhm.
dunya waa dhigashada bay ku wada dhamaatee Mhm.
dunya waa dhigashada dirsi waa dhugashada diirku waa dhalashada dadna waa dhaqashada Haye.
ana doorkan xilashada ya Mhm.
doondoonka lahashada durbamaan ku jamashada doonista iyo gocashada maladiida hafashada wadanaynta xeebashada iyo doorkan xilashada waxaan haniyo dabqashada Mhm.
ugu doorta xulashada yaa salaam way fara badan yihiin Mhm.
ilahaasaan ka xusi karnaa oo heeso yurub qaadar jira oo tidcana Mhm.
Eh, waxaa jira xamda kuweyn jacayl hadafkiisu laabay oo yaa ku wada dhamaata Mhm.
Eh, heeso badan oo qaarkood iminka aan hilmaami karno Mhm.
laakiin eh, qaabkan u samaysan waxaa jiraba qaar iyaguna kasii duwan oo ah eh, markii hore waxaynu isku darayna qaafiyad soomaaliya iyo qaafiyadda carabta laakiin inaan laba qaafiyood ama saddex qaafiyood isku darno tusaale waxaan usoo qaadan karnaa eh, hees saddex qaafiyadooda bimacnaa xa ah ta'na ah dha'na ah haye oo xarafkaa tiraa heestu waa dha hadaa tiraa noqonaysa Mhm.
waa xa hadaa tiraa noqonaysa Mhm.
Eh, waa yurubgeeye cabdishabaar alkhaliiji Mhm.
oo waa heesta xuubkii dhaayaha tahay xayndaabi dhowrayaa tahay isna u leeyahay xilo dhowrsan baa tahay xaas dhaqashalaa tahay dhan kastaba xul baa tahay waa dhan kastaba xul baa Baa tahay tahay.
waa dha xa- Iyo- ta- iyo wax laysku wada daray.
Ya, waa saddex qafiidood
dhal xalaala baad tahay dhar xariira baad tahay dhol xareed labaad tahay dher xayaab labaad tahay xaas dhaqashala tahay ilaa dhowrsan baad tahay xuraal caydha baad tahay dhan kastaba dhan kastaba dhan kastaba xul baad tahay dhankastaba dhankastaba dhankastaba xul baa tahay xaad dhaqashala tahay ilaa dhowrsan baa tahay xuraal caydhaba tahay dhankastaba dhankastaba dhankastaba xul baa tahay dhankastaba dhankastaba dhankastaba xul baa tahay
Eh, wa- way way waanay tiro badan yihiin qaar laba ay way jiraan oo eh, foosiyafanka Mhm.
aase qaada jirta oo m- ha'na ah Mhm.
ma'na ah haye oo laysku dhex daray haa maxay suugaan noqonaysaa markaa heesaha isku waa dhex jira laba magac ma loo sameey qaafiyadanoo kale waa laba qaafiyad libe noqonaysa tii iminka saddex qaafiyad le qaybo kaloo waraysiga ka midana dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska washington ee soo socda guud ahaana toddobaadkan intaasaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
xidig dhalaalayaa tahay dameel loo xishaa tahay dhabta xeer guud ahaana idaacaddii fiidnimo waa naga intaa intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo
xidig dhalaalayaa tahay dameel loo xishaa tahay dhabta xeeriyaa tahay xaqna dhowrayaa tahay xubkii dhalayaa tahay cindabi dhowrayaa tahay halkaas dhiiran baa tahay xurmaygu xurmaygu xurmaygu dhaqaa tahay xurmaygu xurmaygu xurmaygu dhaqaa tahay dhawraalcayn dhaba